بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo sheegay inuu howlgalkii toddobadii oktoobar uu ahaa mid wuxuushnimo isagoo hadalka horjeedinayay golaha dawaaqiidda waddanka almaqrib sadeeshiinuhu uu maanta ku noqday dowladda keliya ee maamusha shirkadaha ugu badan ee soo saara macdanta qiibaheeda kala duwan muxuuse yahay qorshaha xiga ee biijing ka leedahay afrika in ka badan saddex boqol oo kun oo yuhuud ah oo beelay dhimirka sababa ku aadan dagaalka ka socda filistiin muddada sannadka ah maxaan ka naqaannaa baqasha oo ah mid ka mid a xaywaanaadka ugu xooga furan ee ka mid a kuwa uu bini'aadamka ka dhigto gaadiidka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى wahagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wariyaha lagu magacaabo wasiim nasri oo ka howlgala telefishinka faransa tenfor si gaar ahna uga faalooda arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah ayaa wareysi gaar ah la yeeshay hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgasha mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika waraysigan oo ay baahisay mu'asasada warbaahineedda azalaaqah wuxuu sheekh maxamed kuufa oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kaga jawaabay su'aalo dhowr ah oo uu weydiiyey wasiim nasri kuwaas oo la xidhiira mandiqadda ay ka howlgasho jamaacada iyo howlgallada militari ay fulinayso mar uu ka jawaabayey su'aal la xidhiirta furinta burkina faso iyo ragga ka howlgala ayuu sheekh maxamed kuufa bogaadiyey dadaalada ballaaran ee jihaadiga ah ee ay wadaan ciidamada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala dalkaas isagoo muujiyey in kaalin adag ay ka qaadanayaan halganka ka socda mandiqadda وإخواننا في بوركينا وعلى رأسهم أخونا أبو محمود نحسبهم أهلا لهذه المناصب فهم بحمد الله على صغر عظيم من صغور الرباط والجهاد في الساحل قد أبلوا بلاء حسنا أذاقوا إصابات walaalaheena ka howlgala burkina faso ee uu hogaamiyo walaalkeen abu maxamuud waxaan u aragnaa inay u qalmaan howshaas loo igmaday allamahadiina waxay tahay inay ku jiraan oo ay ka howlgalaan dhufays weyn oo ka mid ah huquurta ribaadka iyo jihaadka ee mandiqadda saaxilka waxay dhigeen wacdaro wanaagsan kooxda xukunka heyse ee burkina fasana waxay dhadhansiiyeen dacar qaraar kamaa-inada iyo weerarada joogtada uga dhaca halkaas ayaana warkan aan tilmaamayno daliil cad u ah waa rag gob ah alle ayayna ajirkooda ku وما leeyihiin الإغارات والكمائن المتكررة يوميا إلا دليلا ساطعا على ذلك فلله درهم وعلى الله أجرهم sheekh maxamed kuufa oo ka mid ah hoggaanka sare ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday howlgallada ay jamaacadu ka waddo maali sheekha waxa uu muujiyey in jamaacadu ay qaadi doonto howlgallo adag oo beegsanaya militariga boomako ee talada maali gacanta ku haya isagoo dhanka kala sheegay in hadafkoodu aysan ahayn in howlgalladooda ay waxgaarsiiyaan dadka muslimiinta ah
ليس من منهجنا الحربي من قبل استهداف الأبرياء من الناس وإنما حربنا مع المحاربين لنا وما يقع من أخطاء في بعض الأحيان
manhajkeena qaab dagaalka ka mid ma ahan inaan beegsanno dadka abriyada ah ee aan waxba galabsan dagaalkeena wuxuu ku wajahan yahay kuwana la dagaalamaya waana wax jira inay qaladaad naga dhacaan inta aan ku guda jirno fulinta howlgallada arrinkaasina ma jirto qof ka badbaadi karta oo aanay ka dhicinin diyaarna waxaan u nahay inaan qaadanno xuquuqda iyo mas-uuliyadda la xidhiirta qaladaadkaasi amaa qodobka la xidhiira qorshaha howlgallada mustaqbalka macquul maahan inaan ka sheegno warbaahinta waan ka cudurdaaranaynaa laakiin cadowga alleh waxaan ku leenahay ku bishaaraysta wax qalbigiina xumaan geliya allaha idinkii warkuna waa dhow yahay فالمعذرة ولكن نقول لأعداء الله أبشروا بما يسوءكم بإذن الله وكفى
isbeddelka guud ee ku yimid mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika oo ay ka luga laabatay dowladda faransiiska ayaa wax laga weydiiyey sheekh maxamed kuufa waxa uuna sheegay in haddii ay yihiin jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay aad ugu faraxsan yihiin wejigabaxa iyo jabka gaaray faransiiska oo ay ihaanaysteen saraakiishii iyaga u shaqaynayey kuwaas oo ka doortay dowlado kale oo ruushka uu ka mid yahay dowladda faransiiska ayuu ugu baaqay inay joojiso dulmiga ay ku hayso muslimiinta dibna u saxdo sooyaalkeeda madow ee ku xardhan dulmiga shucuubta deggan waqooyiga afrika طبعا هو نصر مؤذر من الله به علينا وعلى أمتنا المسلمة فلله الحمد والمن وهو انتقام رباني من قادة فرنسا الذين سخروا من الإسلام واستهزأوا بأركانه وشعائره ونصروا من سب رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى dabcan kabixitaanka dowladda faransiiska ee dalalka naijer burkina faso iyo maali waa guul weyn oo wallah nagu manaystay annaga iyo shucuubteenna muslimka ah alle ayaana ku mahadsan waana aargudasho rabbaani ah oo wallah ka aargudanayo hogaamiyaasha faransiiska ee ku jeesjeesay islaamka arkaantiisa iyo shacaa'irtiisa oo garabsiiyey cidda aflagaadaysay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allaah wuxuu yidhi alle wuxuu uga yimid faransiiska meel aanu filaynin oo wuxuu ku dhiiriyey atbaacdooda iyo addoommahooda kuwaasoo ku dhiiraday inay bannaanka ka istaagaan faransiiska kuna fallaagoobaan oo ay ku beddeshaan kuwa kale taasoo faransiiska ku qasabtay in iyadoo dullaysan ay ka baxdo mandiqadda waxaa wanaagsan in tani ay cibro iyo waana u noqoto faransiiska oo ay ka daba tagaan inta ay suuragal tahay in laga daba tago qaladaadka ay u geysteen si guud muslimiinta gaar ahaan afrika iyo waqooyigeeda waana in ay joojisaa dulmiga ay ku hayso muslimiinta iyo daandaansigooda taas beddelkeedana ay muslimiintu ixtiraamto qofkii wanaag kula dhaqma muslimiinta waxay iyaguna muslimiinta kula dhaqmayaan wanaag qofkiisa dulmi la yimaadana isagoo unbaa isdulminaya waana inuu dhabarka u ritaa waxa ka dhasha dulmiga uu geysanayo ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وعليه تحمل جريرات أفعاله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah jamaaco jihadii ah oo hoos tagta faraca alqaacida ee maqhribul islaami waxayna ka howlgashaa dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin burkina faso maali naijer tooga iyo baniin waana mid ka mid ah faracyada ugu awoodda badan alqaacida أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يحيي waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyowm ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi ilyaas soo dhowow dhegaystayaasha maxawir geesi ah oo aad maanta usoo xushay waad mahadsan tahay suheyb waxaan dhegaystayaasheenna maanta halkan ugu haynaa joornaallo kala duwan oo ka soo baxa dunida daafaheeda misena wax ka qoray qodobo kala duwan oo xasaasi ah waxaana ugu horrayntii soo qabanayaa wargeeska new york times waxa uu nashriyey maqaal uu ciwaan uga dhigay tani waa sida shiinuhu uu u maamulo warshadaha naadirka ah ee soo saara macdanta ugu qaalisan dunida waxay warbixintan sida muuqata ay diiradda saaraysa suhiibow sida xukuumadda biijin ay maanta u noqotay awoodda looga dambeeyo qodashada macdanta ugu muhiimsan caalamka iyo cagadhigashada meel weliba oo ay ku tuhmayso laga soo bilaabo qaaradda aasiya dhulka latiin amerika ilaa qaaradan aynu ku nool nahay ee afrika oo la sheegay inay ku aasan yihiin macdanada ugu muhiimsan dunida majalladdu waxay sidoo kale sheegaysaa in shiinuhu uu dadaal iyo dagaal siyaasadeedba uu ku bixiyey sidii dhulka aan soo xusnay uu u noqon lahaa kuwa isaga keliya uu ka xayuubsado khayraadka oo idil uuna uga qadin lahaa galbeedka iyo xitaa mararka qaar dadka xaqa u leh ciidda laga qodaya macdanta qaaliga ah waxaa sidoo kale xogta joornaalka lagu caddaynayaa in maanta xukuumadda biijin ay maamusho boqolaal warshada ah oo kala firiirsan misena soo saara macdanta noocyadeeda kala duwan kuwaas oo sida warbixintu ay tibaaxaysa intooda badan ku shaqeeya qaab sharci darro ah oo luqadda qalaad lagu dhaho black market wiyn jabyo oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee shiinaha dhanka kalena darajo ahaan mastar ka haysta cilmiga dhulka ayay saxiifaddu waxa ay sheegaysaa in sannadkii labada kun koo iyo tobankii uu afkiisa ku caddeeyey in dowladdiisu ay gacanta ku hayso ilaa koo iyo toban goobood oo laga qodo macdanta kuwaas oo ay qaab xoog ah kula wareegeen ilyas haddii aan kaa dhex galo waataan ogeyn in sannadkan gudihiis shiinaha uu ka dhacay shir lagu kulansiiyey dhammaan madaxda qaaradda afrika haddaba marka laga soo tago ajandayaasha kale ee looga hadlay ma la dhihi karaa oo warbixinadu ma daabacayaan aragtida ah shiinuhu wuxuu afrika ka naawilayaa inuu ka helo fursado ka ballaaran inta uu hadda ka haysto waad mahadsan tahay suheeb marka wax lagu dhistay daraasadaha iyo taqaariirta soo baxaya tan iyo wixii ka dambeeyey shirka aad xustay oo dhacay afartii bishii tagtay ee sebtembar waxay muujinayaan jawaabta ah haa sababtoo ah ma jiri karta bay leeyihiin damac aanan faa'iidadoon ahayn oo ay biijiin halkan ka yeelan karto xitaa suheyb shirkaas hal maalin kadib taariikhdu markii ay ku beegneed shantii sebtembar waataan ogeyn in shiinuhu uu ku bixiyo lacag gaaraysa ilaa konton bilyan oo dollarka maraykanka ah qaaradan weliba qaab uu ku sheegay maalgelin saddexda sane ee soo aadan waxaana waqti xaadirkaas tallaabadan lagu tilmaamay in shin jinbiin uu qaaradan ka soo ceshan doono lacagtan iyo weliba ka badan weliba qaab siyaasadeedsan oo aysan marnaba dareemi doonin baa la yidhi bulshada ku dhaqan afrika isku soo wada xooriyo warbixintan waxay si guud u qaadaa dhigaysaa sida shiinuhu maanta uu u noqday midka ugu macaashdoonka badan marka laga hadlayo qaaradda aasiya afrika iyo qaybo ballaaran oo ka mid ah dhulka latiin amerika damciisa ugu weynna uu u yahay sida sannadaha soo aadan uu salka dhulka ugu dhigi lahaa mashruuciisan boobka ah balse loo soo xiray shaararka kala duwan ee siyaasadaysan ilyas qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal dhegaystayaasha waxaa usoo qabataa wargeeska xiga waad mahadsan tahay suheeb waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin uu nashriyey wargeeska financial times taasoo diiradda saaraysa hadal ka soo yaray saraakiil sarsare oo amerikaan ah oo hadda gacanta ku haya malafka dagaalada ukrain iyo dhulka loo bixiya bariga dhexe kuwaasoo diiradda saaraya qorshaha ka soo muuqda dhanka trump ee ku aadan dagaaladan haddii mar kale uu ku soo rogaalceliyo kursiga aqalka cad la taliyaal sarsare oo amerikaan ah ayaa dhanka kale waxa ay tibaaxayaan in trump haddii shanta nofembar uu mar kale noqdo madaxa maraykanka uu la imaan doono siyaasad cusub oo jahawareerin ah taasoo dili doonta cid kasta oo uu doonayo iskana sii dayn doonta cid weliba oo uu trump ka dhex arka masaalixdiisa iyo tan maraykanka dhanka kale suheyb jornaalku waxa uu soo xiganayaa bil hagarti oo xilligii trump soo noqday safiirka maraykanka u fadhiya dalka jabaan waxa uu ninkan sheegayaa in musharaxa jamhuuriyiinta uu dhanka kale doonayo marka uu soo laabto in wax ka beddel ballaaran uu ku sameeyo xiriirka ganacsi ee shiinaha isagoona tibaaxay suurtagalnimada in gebi ahaanba ay dhinacyadu kala dhaqaaqaan si guud su-aasha ugu weyn ee hadda la isweydiinayo ka hor guusha trump ayaa ah sidee ayuu noqon doonaa loolanka hadda ka socda ukrain iyo kan hadda ka holcaya dhulka loo bixiya bariga dhexe warbixinta financial times waxay sidan iyaduna uga mid noqonaysaa mid ka mid ah kuwii laga daabacay saadaasha ay bixinayeen saraakiisha iyo khubarada siyaasadeed ee Ameerikaanka.
elias warbixinta financial times haddii halka aan kaga gudubno bal soo qabo wargeyska ugu dambeeya xubinta maanta waad mahadsan tahay suhiib waxaan markan kusii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta waxaan markan soo qabanayaa warbixin diiradda saaraysa saamaynta dhanka dhimirka ah oo uu dagaalka khaza ku yeeshay kumanaan yuhuud ah waxay warbixintan oo ay daabaceen majallado dhowr ah ay sheegaysaa in tan iyo markii uu bilowday howlgalka loogu magacdaray duufaanul aqsa toddobadii oktoobar ee sannadkii tegay uu maamulka isugu yara israa'iil ay ciidankiisa iyo shacabkiisuba ay wajahayaan xaalado caafimaad oo dhanka dhimirka isbitaallada sahaynada marka laga soo taga dhaawacyada bashariga ah waxaa dhanka kale buuxdhaafiyey bay warbixintu leedahay kumnaan ruux oo israa'iiliyiin ah oo qaba xanuunno dhanka maskaxda waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in sahaynadan faraha badan ee uu ku dhacay xanuunkan qaarkood loo qaaday dalka dibaddiisa iyadoona inta badan ay goobaha caafimaad ilaa hadda ay u laayihiin daawooyin waxtar u yeesha oo ay kaga soo badbaadaan xaaladdan maskaxeed ee ay ku soo galeen gudaha dhulka filistiin elias haddii aan kaa dhex galo warbixintu ma xustay cadadka dadka ka xanuunsan dhimirka ee ku saamoobay dagaalka waad maadsan tahay suheeb waa ay xustay waxayna ku sheegtay ilaa saddex boqol oo kun oo qof haddii dagaalku uu sidan kusii socdo ayayna warbixintu waxaay leedahay waa macquul inay gaarto tiradan ilaa haaf milyan oo yuhuud ah misena ka xanuunsanaya dhanka dhimirka suhib dabcan middan waxay ku soo aadaysaa xilli tan iyo markii uu qarxay howlgalka duufaanta al aqsa ay diraasaduhu iyo warbixinada ka soo baxaya dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda ay isku dayeen inay qariyaan tirada rasmiga ah ee sahaynadooda ee ku waxyeelooday dagaalka ka holcaya gudaha ghaza gaar ahaan marka laga hadlaya dhanka dhimirka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag marba marka ka dambaysa waxaa isi soo tarayaa hadallada ay jeedinayaan madaxda dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee ay kaga hadlayaan howlgalka duufaanul aqsa ee toddobadii oktoobar lagu qaaday maamulka gumaystaha yuhuudda iyagoo howlgalkaasi ku tilmaamaya mid wuxushnimo madaxweynaha dowladda faransiiska emmanuel macron oo booqasho ku jooga waddanka almaqrib oo ka hor hadlayay golaha dawaaqiidda ee dalkaas ayaa waxa uu jeediyey khudbad dheer isagoo ku soo hadal qaaday dagaalka ka socda filistiin wuxuuna duulaankii muqaawamada ee toddobadii oktoobar uu ku tilmaamay mid wuxushnimo makron oo cudurdaar u raadinaya xasuuqa ay yuhuuddu ka geysanayaan magaalada khaza ayaa sheegay in afartan iyo siddeed qof oo faransiis ah howlgalkaas muqaawamada ay ku dileen toddobadii oktoobar ee sannadkii xamaas waxa ay fulisay weerar wuxushnimo oo ka dhan ah israa'iil iyo shacabkeeda israa'iil xaq ayay u leedahay inay iska difaacdo weerarada ay la kulmayso faransa waxa ay ku weysay afartan iyo siddeed ka mid a dadkeeda weerarkaas laba ka mid a muwaadiniinteenna ayaana ka mid ah kuwa maxaabiis ahaan loogu haysto magaalada khaza ayuu yidhi halka uu makron hadalkaasi ka jeedinayo waa howlka baarlamanka waddanka almaqrib mana jirto cid ka falcelinaysa balse waxaa u sacabatumaya boqolaal dawaaqiid ah oo islaamnimada kor ka sheeganaya balse ku gaaloobay rabbigooda islamarkaana iibsaday qadiyadda ummaddooda ma ahan markii ugu horaysay oo madaxweyne saliibi reer galbeed ah uu goob fagaara ah ka sheego in weerarkii toddobadii oktoobar ay muqaawamadu ku qaadeen maamulka gumaystaha yuhuudda uu ahaa mid wuxushnimo iyadoo hogaamiyaasha reer galbeedka ay sidaa ku celcelinayaan dhanka kale waxba kama odhanayaan xasuuqa loo geystay shacabka magaalada khaza ee lagu dilay dad ka badan afartan kun weliba dhanka kale waxay cudurdaar u raadinayaan falalka wuxushnimo ee loo geysanayo shacabka magaalada khaza marka laga soo tago yuhuudda sidoo kale dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka uu maraykanka ugu horeeyo ayaa waddamada caalamka islaamka waxay ku xasuuqeen malaayiin dad ah iyagoo boqolaal kun oo carruur dumar iyo rag isugu jira ku xasuuqay laga soo bilaabo afghanistan yemen ciraaq suuriya iyo sidoo kale kuwa kale
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag maxaan ka naqaannaa xayawaanka baqasha oo ah mid ka mid ah xayawaanaadka ugu xoogga furan ee bini'aadamka uu gaadiidka ka dhigto warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir albaqal ama baqal waxaa dhacda inaad indhaha saarto mid ka mid a xayawaanaadka oo u eg dameerka iyo faraska intuba waxaadna arkaysaa in sifaadka qaar u eg yahay dameerka halka xag kalena uu shaabaho faraska kolkaas oo ay kugu adkaanayso inaad kala saarto bal inuu yahay faras ama xayawaanka dameerka waxaana xusid mudan in mararka qaar uu nisbada uga xoogan ee xayawaankan u ekaado ximaarka halka ay dhacdo in aadba moodo xayawaanka faraska haddaba muxuu yahay sinfigan qariibka ee ka midka ah xayawaanaadka maxayse yihiin waxyaabaha uu kaga duwan yahay xayawaanaadka ay soomaalidu u taqaan gamaanka ee kala ah dameerada fardaha iyo baqlaha qudhooda walaalkeen anas ayaa qalinka u qaatay oo inoo sharaxaya marka hore baqal markii la dhaho waa xayawaan ka dhex dhashay laba noole oo kala duwan si ahaanna iskugu dhow waana muun dameer ah iyo ginyo faras ayaa iska dhalay waa xayawaan noocaas ka yimid markii si ahaan loo fiiriyo wuxuu labada dhinacba ka shabahaa waalidiintii dhashay oo ahaa muun dameer iyo ginyo faras ay dhashay faras guud ahaan wuxuu ka shabahaa awoodda iyo jirka iyo ayuu ka shabahaa dameerka guud ahaan wuxuu ka shabahaa madax adeega iyo xoogga waana xayawaan muhiim ah xoog iyo isku darsaday adkaysi isku darsada waaye dhammaan caalamkoo idinla waa laga adeegsadaa maadaama uu yahay xayawaan aada u xoogan taariikhda inta la og yahay baqal ma dhasho oo macnaha xayawaan dhala ma aha waxyaabaha loo aaneeyan waxaa ka mid ah asbaabo cilmi ah iyo oo faahfaahin dheer ayay u baahan tahay taasi ma kusii dheeraanayno waxaa kaloo jira xayawaan kaloo la mida baqasha la dhaho nagal asna waxaa dhalay faras iyo dameer ayaa dhashay kaas kama hadlayno waa cagsiga baqasha cagsigeeda waaye oo baqasha waxaa iska dhalay muun dameer iyo waxaa iska dhaleen giinyo oo faras ayaa iska dhalay nagalkanna waxaa iska dhalaa faras iyo waxaa iska dhalaa dameer marka kaas kama hadlayno nagal kama hadlayno marka baqal ayaan ka sheekeynaynaa tilmaamihiisa gaarka ah marka laga hadlayo waxaa cabirka iyo miisaankiisa u dhexeeya saddex boqol iyo toddobaatan ilaa afar boqol iyo lixdan kilogaram waana uu ka fudud yahay dameerka dhirirkiis waxa uu gaari karaa boqol toddoba labaatan ilaa boqol toddobaatan iyo sideed sentimitir waxaana uu leeyahay madaxa yar oo uga egyahay dameerka qoor gaaban oo xoog leh iyo lugaha dhuuban oo siinaya dhaqaaq deg deg ah sidoo kale waxa uu dameerka ka shaabahaa dhagaha dhaadheer iyo qalfoofka wuxuuna leeyahay qoobab yaryar halka uu ilkaha dhaadheer uga egyahay faraska arrimaha kale ay ku tilmaaman yihiin baqlaha waxaa ka mid ah awoodda difaaca iyo iska caabinta cudurrada oo ay ku soocan yihiin sidoo kale kuwa loo yaqaan baqlaha qubrusiga ayaa la rumaysan yahay inay yihiin noocyada ugu wanaagsan sida uu tilmaamayo walaalkeen anas sulaalada ama nooca ugu wanaagsan ee baqasha in laga helo nooca loo yaqaano qubrusi a loo yaqaano ama qubrus dhulkan la dhahayo ayaa laga helaa oo waddamadan yurubta ka tirsan waxay ku xishaan waxyaaba badan ay sheegayaan oo awoodda hadday tahay hadday tahay waxyaaba badan ayaa loo sifeeyaa marka taasna waa midda lagu jecel yahay dhanka baqlaha adduunka xayawaanaadka baqlaha shakliga loo yaqaan ee iyagana ka mid ah kuwa ugu firfircoon waxayna ku soocan yihiin inkastoo uu miisaankooda yaryahay haddana ay yihiin kuwa leh awood xoogan oo dhanka kale dhaqaaq fudud u leh shaqooyinka waxaana badanaa loo isticmaalaa socodsiinta masaafada dheer iyo shaqooyinka lagu qabsado dameeraha jidadka cidhiidriga ah ee adag tahay in lagu safro marka laga hadlayo baqlaha waa kuwo aada u fudud oo ay awood u leeyihiin ka gudbidooda waxyaabaha ugu badan ee horey iyo haddaba loo adeegsado waxaa ka mid ah maadaama ay tahay xayawaan aada u xoog badan adkaysi la u yahay waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah waxyaabaha aadka u culus culayska aad ay ugu fiican tahay labadii dhashay iyo waalidiinta u ahaa way kaga fiican tahay xoogga markii la dhaho iyo aad ayay wax u qaadaysaa hubka ayaa loo adeegsadaa in lagu qaato madaafiicda way jiidaan sidoo kale culeysyada kale ee sida raashinka oo kale waxyaabaha kale culeyska oo magaalooyinka laga isticmaalo baabuurta hadda lagu qaado kale way qaadaa goobaha ugu badan ee loo adeegsadana waa dhulka buuraleyda ah marka la fiiriyo waa buuraley markii la dhaho dhul wadooyinkiida cariiri yahay koritaankiisana uu adag yahay waaye baabuurna ma kori karo dameerka iyo fardahan aad ay ugu liitaan dhulkaas oo kale inay culeys ku qaadaan marka baqash waxaa loo tiiriyaa inay tahay mid ka baxda dhulkaas aadka u adag hadda markaan fiirino wadamada ugu badan ee loo adeegsado waxaa ka mid ah wadamada bakistan iyo hindiya xuduudda meesha iska saarin dhulkan kashmiir la dhaho xooga ku haystaan labada wadan ee bakistan iyo hindiya xoog dalka muslimiinta ku dhibaateeyaan aad ayaa loo adeegsadaa khaasatan bakistan ciidamadeeda waa gaadiid kaliya dhulka buurleyda ay ku joogaana la dhihi karaa marka wax yaroo elkabtaro laga reebo oo mamar dhif imaadaan waxaa sidoo kale baqasha qooley qabata ka mid ah beeraha ayaa lagu fashaa culays ku saabsan marka waa xayawaan aada ugu muhiim ah dadka xayawaankan waxaa loo adeegsadaa sida xadar iyo feejignaan ku jirto inkasta oo dulqaadkiisu xoogan yahay waxaa dhanka kalena aan la dheelsan karin madax adeega oo ku tirax tago waxaana erebixinada ay baqlaha uga jiraan tusaale dhanka amardiidada ah waxaana lagu hadal qabsadaa dadka aan warmaqalka badan lahayn iyagoo lagu tusaaleynayo xayawaankan madax adeega baqasha waxaa marar badan lala meel dhigaa isla xajmiga uu gaarsiisan yahay dulqaadkiisa sida uu sheegayo walaalka anas waa xayawaan madax adag sabar badan xoogna leh markii si loo fiiriyo madax adeeg iyo sabar meel islama galaan markaan sii faahfaahino waa culeyskii waxyaabaha ay qaadaysa ayay aada ugu sabartaa si ahaan awaamirtana aad ayay u diidaa markii la fiiriyo waxaa dhacda in haddii xayawaanka baqasha uu cadaadis daran kala kulmo qofka leh ama si dhaqan xun ula macaamilo uu cisyaankiisa gaaro heer uu daadi waxa uu wado uuna buurta iska tuuro isagoo ismiidaaminaya mararka qaarna waa uu ka didaa isagoo afka saara hadba jihadii u bannaanaata sababo ku aadan dulqaadkiisa oo xirta xuduudaha kuna khasba fakashada halkan waxaan ku xasuusanaynaa ahamiyadda ku jirta in loo turo xayawaanaadka mar waliba ay nooc waliba ay ahaadaan iyaguna waa arwaax sidoo kale wax dareenta sidoo kalena leh awood adkaysi oo xadidan halkan waxaa xusid mudan oo aan ku celinayna islamarkaana dad badan oo soomaaliha adeegsadaan dameerada kuwaas oo ay dhacdo in dadka ku shaqaysta aysan ahmiyad gaar ah siin xuquuqdiisa kuna takrifala iyagoo ka macaashaya awooddiisa xagna aan wax tixgelina siinin quudintiisa iyo in uu dhimriyo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها wahagaha guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى